walaal dowladda dubay iyo shirkadeeda gaar ahaan dubai wel la dhaho waxay usoo xayteen si dhaqaalaha gobolka iyo magaaladooda iyo hay-ad dalkooga ay ugu xidhaan adduunka oo dhan si hay uga faa'iidaystaan marka geeska africana siday dadku la socdaan waxa weeyaan aada iyo itaal ayay u danayaan taa darteed ayaa keentay inay markii isbeddelku ka dhacay waddanka etoobiya ee doctor axmed uu madaxda ra-iisul wasaarenimada qabtay inay isku dayaan inay etoobiyana si xoog la usii galaan xeebaha kale afrikae ku dhowna hay danahooga ka fushadaan taas ayaa keentay markaa isku keenka eritrea iyo etoobiya inay madaxdooda isugu yimaadaan dalka imaaraadka wala profesor samater sida laysla dhex marayo imaaraadkuna ay iyagu laftirkoodu sheeganayaan waxaa la sheegayaa inay lug weyn ku lahaayeen inay gacan weyn ku lahaayeen isku soo dhowaanshaha labada dal iyaguna ay sheegteen inay dhaqaalo badan ku bixiyeen sidii la isku soo dhowaan lahaa arrintaas maxaa ka jira ayaad is leedahay
walaal dee waxay sheegteen iyaga ayaa og inay dhabtahay iyo in kale waxaase jirta in karka iyo isbeddelka ka socda etoobiya ay dadka oroomadu halyeyg iyo hormood ka ahaayeen inay keentay inuu doctor axmed ka baaraan dego amuuraha iyaga ka dhexeeya etoobiya gudaheega iyo etoobiya hareeraheega waddamada hayjaarka yihiin markaas horena wuxuu ugu soo jiray ciidanka etoobiya ee ninkii mel la socon jiray markuu nin yar ahaa uu reeqaanay markaa qolooyinkan madaxda ka ah eritrea iyo madaxweynahoogaba taas ayaa keentay inuu kalsooni heli karo uu ku dhaqaaqo arrintan markaasaa laga yaabaa dantaa isagu uu arkaya ee noqon doonta in kharashka ciidanka xooggale ku baxa ee etoobiya inay ka dhimin doonto iyo imaaraadka oo iyakuna doonaya inay ka ugaadhsadaan ana ka qaraabtaan gobolka inay labadaa danood isheleen laakiinse u malayn maayo in doctor axmed isku imaashihiisa iyo president isaias isku imaashihiisa inay iyo ku keeneen eewaxa keentay damaca kerka etoobiya ka socda u keenay iyo president isaias afewerka oo isaguna fahmay in sida waddanku eritrea kharash dhabarka uga jebiya ciidamadiisu inayna sii wadi kareen marka labadaa danood ayaa laga yaabaa inay durdur isugu yimaadeen walaal waayahay dhanka kale markaan ka eegno waxaa la isweydiin karaa in imaaraadku danaynta ay danaynayaan sida adigana carabka aad ku dhufatay afrikada bari iyo dekedaha ay tahay arrin dhaqaale oo ay danaynayaan inay helaan suuqaasi iyo inay ka tahay mid siyaasadeed oo sida la isla dhex maraya iyada laftirkeeda in ay uun gacanta ku dhigaan dekedaha suuqana ayaga ay sidooda u haystaan laakiin dekedahaasi ay maamulaan marka maxaad is leedahay labada mid way noqonaysaa walaal waxa weeye intan eritrea ka aqaano iyo dowladda eritrea iyo madaxweynahooga iyo dadka reer eritreaba oon si wanaagsan u aqaano u malayn maayo inay suuragal noqon doonto siday uga qadhaabtaan soomaaliya inay eritrea uga qadhaaban karaan oy dooni doonaan inay gacanta usoo gasho magaalada casab iyo magaalada musawaca ee labada dekadooda tilmaam haddaan ku siiyo waxaa dhacday iminka muddo wax toban sannadood in ka badan laga joogo ayaa dahab ayaa laga helay eritrea waxay raadiyeen lacag hay ku maalgeliyeen markaa yurub ayay yimaadeen european unionka iyo kombaniyadooda ayay la xaajoodeen markii laysku raacay in afar boqol oo malyuun oo dollar la deymiyo ayuu maraykanka deynkii cagta saar u yidhi lama siin karo waxay tageen chinay u tageen lacagtii bay ka soo heleen markay lacagtii ka soo heleen meeshii bay maalgeliyeen muddo afar sannadood dhexdeeda ayay lacagtii china u celiyeen dadkani waxa weeyaan reer eritrea dad waddankooga jecel madaxduna waa caynkaasi u malayn maayo inay indhasircaada imaaraadku wadaan si ay dekedaha ula wareegaan eritrea kama suura geli doonto walaal waxaad soo hadal qaaday soomaaliya heshiiskan labada dal ay heshiiyeen markii laga tago arrinta ku lug lahaashaha imaaraadku ay ku lug leeyihiin ma laga yaabaa in sidii ay marka hore soomaaliya u danaynayeen arrimaha gudaha soomaalidana ay ugu dhex rafanayeen ay wax iska bedelaan maadaama ay deked heleen suuqa la leeyahay waa suuqa ugu weyn ee wax loo wadana ay halkaasi wax uga gudbin karaan waa suuragal laakiinse markaad walaal khariidada afrikada bari ee eritrea iyo soomaaliya iyo jabuuti had eegtid waxa weeyaan eritrea lama tartami karto dekadaha soomaalida waxa weeyaan etoobiya inteeda badan dhulkeegu wuxuu ku xidhan yahay dhulka soomaalida ee khariidada wadaagaan eritrea waa in yaroo waqooyi ah ayy ayay wadaagaan ta labaadna waxa weeyaan khaliidka khaliidka cadan iyo badweynta indiya waxay u furan tahay bariga adduunka oo dhan ama ha noqoto imaaraadka ama ha noqoto adduunyada kale east asia africa ashiyada bari iyo wixii lamid ah marka markaad xagga strategiga ka eegtid kelmaddaas waa kelmad af soomaali ahaan igu dhibtay qaabka sidaas u yaalaan haddaad ka eegtid haddii soomaali hay ka kacaan hurdada sidii magool hay odhan jirtay afrikaay huruddo hadday soomaali hurudda ka kacdo eritrea soomaali lama tartami karto markay noqoto kheyraadka badda walaal ugu dambeyntii jibuuti iyo imaaraadka laftirkooda muran xoog leh ayaa ka dhexeeyey dhinaca dekadaha inkastoo hadda aad moodo in laga soo heshiiyey oo lasoo gebagabaynayo magdhowna ay jibuuti bixinayso arrintani intee in la eg ayay culays ku noqonaysaa jibuuti
jibuuti waxaad moodaysaa in madaxweynaha iyo dadka dowladda la taliya ay fahmeen haddii dekadda iyo airportka laga qaato inayna waxba hayn sida imaaraadku waanan arkay heshiiskaasi waagaa la galay sida imaaraadku doonayeenna waxa weeyaan iyaku muddo dheer inay iska maamushaan oo ay waxoogaa kiraa siiyaan dowladda jibuuti jibuutina waxay ku fahamtay inay dhulka iyaku leeyihiin dowladduna hay fahamtay marka u malayn maayo isbeddel weyn inay amuurahaasi iminka keeni doonaan laakiinse waxay u taallaa dowladda jibuuti iyo soomaali hadday heshiin karaan ooy qorshe wada dhigan karaan xeebahooga ah in afrikada bari hay ka ciyaari karaan door hayna eritrea iyo wax u dhowina ka ciyaari karin walaal